xildhibaan cabdulaahi abiib oo ka mid ah baarlamanka dowladda federaalk ayaa waxa uu eedeen la xiriirta musuq maasuqa u jeediyey xasan sheikh oo ah madaxweynaha dowladda federaalk xildhibaankan ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalk ay dagaal adag la gashay xubnaha diidan siyaasadeeda si gaar ah kuwa ka hadla fishilka ka haysta dagaalka ay kula jirto xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu xusay in isagu uu dhinac kale ka eegay fishilka dowladda federaalk taasoo ah musuq maasuqa xargaha goostay ee iyaga ka dhex jira si gaar ah mid uu ku eedeeyey xasan sheikh waxa uu intaasi ku daray in afar shirkadood uu leeyahay xasan sheikh ay bil weliba lunsadaan lacag dhan nus milyan doolar taas oo loogu talagalay ciidamada balse aysan askartu gaarin oo ay ka gaajaysan yihiin mushaarkaygii bay jireen si sharci dara accounkaygii emailkay jireen si sharci dara anu waxaan uga guulaystay xasan waan ka kaarduwanaa markuu yidhi shabaab baan la dagaalamaya hal xildhi hal mucaarad oo hadli karaya xildhibaan ma jirin waxaa shaabuda lagu dhufanaya ayaka shabaab u taageeraya anugu dhinackaan ka galay musuq baan galay musuqa baare de musuq shabaab ma leh afar kambeni oo xasan sheekh affiliated la ah ayaa midba waxaa loo shubaa bil walba nus milyan baa loo shubaa oo raashinka geeya raashinay geeyaanna ma arag anu bil afar boqol oo kun oo dollar alaa kambeni afar kambenina weeya waxaa loo shubaa laba milyan oo dollar raashin ciidamada gaadhan waan arko gaajo u dhimanayaan ciidamadu
hadalkan ayaa kusoo aadaya xili xasan sheikh oo dhac bahasan ka geystay magaalada muqdisho iyadoo xildhibaanada iyo siyaasiyiintaba ay sheegayaan in xasan sheikh uu samaystay shirkada u gaar ah kuwaasi oo hantida ummadda soomaaliyeed ee xoogga looga qaaday uu ku aruursado